caalimkii muslimkee la odhan jiray baa wuxuu yidhi war anigu waxaan soo gaadhay buu yidhi taabiciintii buu la hadlay isagu waa taabici marka wuxuu ka warramayaa qoladuu soo gaadhay uu sheegaya waa kuwii nebigu uu tarbiyeeyey waa saxaabadii yacni saxaabadu waxay dadka kaga gejisantay macallin gaara bay heleen ummadoo dhan macallinkii loogu talagalay inuu tarbiyeeyo iyagu laba kulmeen innaga waxayna soo gaadhay hadalkiisii iyo diintii uu inoo keenay laakiin iyagu waxay wejigay saareen oo isagaa gacantooda gacantiisa ku tarbiyeeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasuu xasanulbasri wuxuu ku leeyahay markaa taabiciintii qoladii aan nebiga soo gaadhayna saxaabada soo gaadhay ay wuxuu yidhi adraktu aqwaaman kaanuu calaa awqaatihim ashaddu minkum xirsan calaa daraahibikum wa danaaniirikum anugu war waxaan soo gaadhay buu yidhi rag waktigoodu uga ilaalin badan oo uu kaga qiimo badan yahay sidaa idinku dirhamka iyo diinaarka u ilaalisaan yacni waktiga siday u ilaalinayaan bay ka jece ayay ka jacayl badnaayeen idinku saa lacagta u ilaalisaan innaga waxaa la yaqaana qofku dee lacagtiisa kolley waa ufayjigiyo wuxuu siiyaa yacni maskaxdiisa qayb badan si uu ilaashan lahaa nimankaasi waktigay siin jireen buu yidhi qaybta badan siday u ilaalin lahaayeen cumar bin alkhadaab baa waxaa laga wariyaa inuu isna lahaa innii akrah an ara an ara almuslima laa fii amri dunyaa walaa fii amri ukhraa waa nacabahay buu yidhi inaan arko qof muslima aantu adduuniya tu aakhiro midna haynin qof muslim oo meel iska fadhiya inaan arko war waxaan aada u kalahay buu yidhi amase u nacabay waxaan leenahay hadduu qaanuunka labaad ee horumarku yahay in waktiga ummadda lihi ay ka faa'iidaysato oo weliba waktigeeda ay brograam u samayso ma tahay islaamku midina faraya kaamise maaha waxaan u malaynayaa kaana jawaabtiisu inay caddahay qadiyadda saddexaad ee horumarka ku xidhani waxa weeyaan bay idhaaheen in la helo alcilmu watahasusaat in la helo aqoon cilmiyeed iyo takhasus yacni in la helo fakal kasta ama qayb kastoo nolosha ka mida wixii looga baahnaa waxaan u malaynayaa taasi inaanay sharax badan iiga baahnayn oo waa ogtihin islaamka iyo yacni sida gaadhkee uu qiimeeyey cilmiga qur-aanka intii ugu horreysay ee qur-aan ba ilaahay dunida u soo dejiyo waxay ahayd aayaadka ugu horeeya suuradda iqra la yidhaahdo aayaadkaa haddaad akhridaad ka garan kartaa qadarintu islaamku cilmiga siiyaa waxay tahy ilaahay wuxuu leeyahay bismi illaahi araxmaani araxiim iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra warabuka alakram aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa awalan iqra baa la yidhi alqira'a baa loo tilmaamay magaca rabbiga akri baa la yidhi waxaa ilaahay ku tilmaamaya aayadda gabagabadeeda aladii callama bilqalam waxaa la tilmaamayaa qalinka iyo qoraalkiisu faa'iidadu leeyihi akris baa la sheegay markaase haddana qalin la sheegay markaase haddana ilaahay wuxuu leeyahy callama alinsaana maa lam yaclam diinta nusuustii ugu horreysay ka soo degtay cilmi ka warramaysay waa iska cadday markaasi cilmiga iyo mowqifka ay ka taagantahay maadaama qur-aanba wixii ugu horreeyey ka soo degay ee kaa ahaa waxaad garan kartaa mowqifka diintatana ay cilmiga ka taagantahay sidaa daraaddeed baa ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa nuun waalqalam wamaa yasturuun ilaahay wuu dhaartay waxaan idhi waxa alla ku dhaartaa waxa weeyaan wax lagu tilmaamayo qiimaha uu leeyahy nuun waa xarfun min xuruufi alhijaab waalqalam wamaa yasturuun ilaahay wuxuu ku dhaartay nuun iyo qalin iyo waxa uu qorayaba ama waxa la qorayaba waxaad garan kartaa markaasi qiimaynta qoraal iyo waxbarasho ay ku leedahay diinta tan xad baa ilaahay gaadhsiinaya uu leeyahy innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa alleba kuwa ka cabsada waa kuwa cilmiga le un baa la yidhi haddii meesha cilmi jiruun baa cabsiyi jirtaa baa ilaahay tilmaamaya xad baa ilaahay tilmaamayaa nebi maxamed la leeyahay ilaahay bari laakiin maxay bari maxaa weydiisanayaa nebigu ilaahay subxaana wa tacaala ilahay wuxuu leeyahy waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow siduu nebigu alla u baryi lahaabaa la baraya markaasaa ilahay wuxuu leeyahy wa qol rabbi zidnii cilma waxaad tidhaahdaabaa ilaahay leeyahy nebi maxamed oo ilaahu cilmi ii kordhi bari ilaahay oo ilaahay waxaad weydiisataa in ilaahay cilmiga kuu badiyo amase cilmi badan aad garato waxaan leenahay islaamku xad buu ka taaganyay markaasi uu qadariyo cilmiga dhammaantiiba dagaalkii koowaad ee muslimiintu ay galeen ee beder dagaalkii ugu weynaa markay gaalada ka qabsadeen dad badan dadkii la qabsaday muslimiintu waxay isku afgarateen markaasi inay furasho ku qaataan yacni maadaama xoolahoodii muslimka maka lagu haysto aanay xoola haysanin ay madiino joogaan maadaama dadka kale gacantooda soo galeen inay maxaabiista weydaarsadaan maxay furasho wax lagu furto isla markaa waxa ay culamaau taarikh yidhahdaan afartan waqiyadood baa laga rabay qof kasta oo gaaloo la celinayo in bedelkiisa lagu bixiyo bedh baa jiray aan lacag haysanin muxuu noqday iyagu waxay isku furanayeen waxaa la amray nin kastoo wax qori yaqaanaa inuu toban qof oo muslimiinta ka mida waxbaro yani xadkaasay gaadhay laleeyahay waa dagaalkii koowaad ay galaan waa gaaladay soo qabteen waxaa loo fakeri lahaa nimanku waa nimanka huseyne madaxa ka googoyo waa gaale markaas haddana waxa la yidhi waxba ka goyne bal sii daayo laakiin toban qof waxa baro toban qof markuu wax baro qiimayntaasi ha lagu furto isagoo ha la sii daayo markaa aqoonta islaamka waxay ka joogtaa markaasi xad ka gedisan dadkeennan xadkay ka joogto waxay ka joogtaa xad aqoonta islaamiga ah ama waxaan cilmiga islaamiga waxaa loo qaybiyaa laba qaybo waxa wiyaabaha waajibka ah qayb farducayn baa la yidhaha qaybna fardu kifaaya la ydhaha farducaynka waxaa la yidhaha waxa qof kasta oo bini aadama gaarkiisa looga doonayo fardu kifaayana waxaa la yidhahdaa waxa laga rabo bulshada tan in laga helo hadday bulsho muslim oo meel ku nool tahay waa in laga helaa shaygaas ama laba ha taqaana ama toban ha yaqaanin ama labaatan waa inay baahida dadkaasi ay qabaan wax kafeeya waa in laga helaa tusaale ahaan waxay leeyihin masalan لو احتاج المسلمون لصناعة إبرة ولم يوجد بين المسلمين من يحسن صناعتها فكل المسلمون غاسمون وحيلين علماء المسلمين تي هدي مسلم كووبا هذا بيدادين إربط إنو سمجته هل إربطة إنو سمجته هدو مسلم كووبا هذا ولا جوا يا مسلمين تمد أقان ولا سيدا إربط الله سمعيه دمان تدوى الدنبيليان آخرنا ولا ولا قبصنا yani fardu kifaaya waxaa la yidhaahdaa waxa haddii qayba ay samayso matalan salaada jinaasada la yidhahda waa fardu kifaaya maydka in lagu tukadaa waa waajib dadka muslimiinta a saaran laakiin badh ka midi hadday ku tukadaan dembigii wuu ka wada dhacayaa dadki yani dadka waxba loo qabsan maayo haddii se laguma tukan waayo cidiba meesha tegi weydo dadkao dhami waa wada dembiile sidoo kale baa laleeyahay hadday muslimku irbad u baahdaan inay samaystaan oo irbadii la waaye mid samayn yaqaana dhammaantood waa dembiila aakhirana midi ka baxsan maayo waxaan leenahay islaamku wuxuu ina baray nolol nolosha tan ka gedisan wuxuu ina baray nolol aada uga qaalisan ama si ka gedisan qaabkay maanta u noolyihin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy talbulcilmi fariidatun calaa kulli muslim cilmiga iyo barashadiisu baa la yidhi qof kasta oo muslima waa ku faral qof kasta oo muslima cilmigu waa fard waxaan leenahay qaybaha qaarkood waa fardu cayn qaybaha qaarkoodna waa fardu kifaaya masalan qof wal oo muslimi inuu yaqaano salaada si u tukado iyo waxay ku asaxda iyo waxay ku burtaa qof waliba gaarkiisay waajib ugu tay bulshadu wax kastoo ay u baahan tahay oo cilmiya inay heshaa bulshadoo dhan waajib bay ku tay faradku muxuu yahay markaan leenahay ummadda waa ku farad yacni dadka muslimiinta waxaa faradka la ydhahaa qiimeyn gaar oo kale bay siiyaan waa maxay yacni marka la yidhahdo waxaas waa faral qof kastoo muslim wuxuu rumaysanyay waajib korkiisa saaran oo inuu guto ay tahay yacni waxa weeyaan waajib qof waloo muslima wuxuu u fakaraya siduu u gudan lahaa ilan waa waajib saarane inuu wax bartaa waa waajib qof kasta saaran bay leedahay marka wax kasta oo isku daya inay ka celiyaan wuxuu isku dayaya inuu dhaafo ilan waa waajib laga rabee waxaan leenahay waa faradka markaynu leenahay waxa weeyaan waa waajib uu gudanayo qof kasta oo muslimi laakiin uu gudanayo ilaahay dartii waxa kale nooca waxa marka aad u samaynayso nolol caadiya markaad ilaahay wax kaga raadinayso waxaan leenahay inaad fiisigiska barato dadka muslimkaa ku anfacda waa shay aad ilaahay wax kaga raadinayso ajar leh sida salaadu ajarka u leedaad kalaaska ajar ku leeday haddii qaradku uu yahay inaad dadka muslimiinta ugu gargaarto waa iskaga mid markaa ka masaajidka ka dhex tasbiixsanaya iyo ka kalaaska qalinka iyo buugga la fadhiya ee laakiin u baranaya inuu waajibaadkaa dadka muslimkaa xambaaro ama wixii looga baahnaa inuu fuliyo idan waa kala nooc qof u arka waxa kale inuu yahay cibaado ilaahay uu ugu dhowaanayo iyo iyo qof cilmi raadis u baranaya lacag ku hel waa kala nooc bay leenahay markay laleeyahay qofka kani wuxuu u arkaa faradku inuu yahay shay alle loogu cibaadaysto macnaheedu waxa weeyaan qofku markuu sii badsadaba wuxuu dareemayaa maxay inuu xagga alle usii dhowyo masalan salaada waxaynu rumaysanay inay cibaadatay marka waxaa maskaxdaada ku jirta marka sunnaha sii badisaba inaad de xagga alle usii dhowaatay waxaa la mida bay leenahay aqoon kastoo muslimku u baahan yahay markaad in kasii badan digrigii hore mid kana sarreeya markaad sii raadisaba waa cibaadaad xagga alle ugu sii dhowaanayso amase waxaan leenahay waa ajar sii kordhayo adigu aada leedahay idan waa kala nooc muslimka hore qaabku waxu baran jiraiyo kan maanta joogaa qaabku waxu barta waa kala nooc waxbarashada muslimku wuxuu ka rumaysnaa fikrad ah qur-aanku inuu yahay kitaabkii ilaahay soo dejiyey duniduna inay tahay kitaabkii alla abuuray waa laba kitaaboo labaduba ilaahay tilmaamaya labadaba inaad barataa isku sibay kuu saaran yihin qur-aanka waxa ku qoran inaad barato iyo dhulka kan waxa yaalla labadaba allaa leh inaad barato waxay leenahay waxa kala nooca dadkii muslimiinta hore markaasi cilmigooda wuxuu ahaa ka ufuqaa ballaadhan leh ee uu ninku barto culuum diineed fiqi uu barto dhaqaale uu barto siyaasad uu barto dagaal uu barto maqaab laysu maamuliyo nidaam nololeed uu barto tawxiid uu barto luqo uu barto dhammaanteedna wuu arkayey fiisigs uu barto kimistary uu barto dhammaanteedna wuu arkayey waxa le loogu dhowaanaya inay tay waa nadariyad ka gedisan markaasa imika wax lagu barto waayo nadariyadani waxay ahayd wax loo arkayo inuu waxa kani cibaado yahay sidaa daraaddeed bay xadaaradii hore ama dadkii muslimiintii hore muddo yar yar yar bay waxay ku noqdeen dad dunida cilmigiisii hogaamiya carabi waxay ahayd dad umiyiinoo waxna qorin waxna aqoonin markuu nebi maxamed ka soo dhex baxay wax haba yaraatee agtooda yaallay dhowr iyo toban nin baa wax qori jiray baa la yidhahdaa gebigoodaba marka laysku daro dadkii caynkaas ahaa waxay dunida cilmi ku hogaamiyeen markii fikradda tan ay adeegsadeen amase ay qaateen islaamku wuxuu yaqaanaa markaas ama dadka muslimiintaa dhexdooda cilmigu wuxuu ugu leeyahay qadarin siday caqiidadoodu qadarin ugu leeday macallinku wuxuu qadarin u leeyahay iyo ardayguba cilmiga daraaddeed ninka macallinka ama ustaadka ahi waxbuu u baranayaa waayo wuxuu og yahay inuu faral uu gudanayo yahay dadka waxbuu barayaa wuxuu u barayaa wuxuu ogyahay waajibaad saaran oo lagu leeyahay inuu bara inay tahy ardaygu waxbuu u baranayaa wuxuu ogyahay inay tahy dariiqa jannada lagu tago ma aha wuxuu u baranayaa ad injineer noqotid oo injineernimada ka yaro lacag badan tibka ama kuliyadda inaad gasho siyaasadda iyo iqtisaadka talow tee lacag badan hadhowaad dawladda kharash kaga helaysaa fikraddaasiba ma oolin caadigii muslimiinta fikradda meesha taallay waxay ahayd ardaygu wuxuu waxu baranayay wuxuu u arkayay inay tahay dariiqa jannada geeya waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamayaa qofka mara jid mara isagoo waxbarasho u raadinaya inuu yahay yacni ilaahay wuxuu fududeeyaa jidka jannada baa layidhi idan siduu ugu dadaali jiray qofkii muslimkii hore inuu masaajidka u kaco ayuu ugu dadaali jiray inuu jaamacaddiisana qabto ama waxbarto caalamulislaami waagay culammada muslimkii joogtay lama aqoon nin qoraayoo wax qoro u qoro inuu lacag helo kasbiba ma ahayn qoraagu ama saanisyahanku markuu nadariya cusub soo saaro ama cilmi uu keeno dunida uma baran jirin inuu magac ku helo ama inuu xoola ku helo ee wuxuu u baran jiray inuu waajib saaran fuliyo weliba fi shareeca alislaamiya wuxuu nebigu ku tilmaamaya ninka cilmi uu garanayo muslimee qariya in ilaahay maalinta qiyaamo xakamo naara lagu xidho yacni ninka brofessorkii markaa cahdigii muslimiinta ay muslim haayeen wuxuu rumaysnaa wuxuu yaqaano inuu gudbiyo si uu uga baxsado lijaamka naareed aakhire laysku xidhayo muu ahayn markaa nin lacag ku doonayo qura waa jirta yacni lacagtan iyo jaamacaddan oo dhan rag maamulayo kharashkeed oo dhan qabay awqaaf baa maamuli jirtay muslimiina islaanta baadiyaa joogtaa bixin jirtay kaam baa soo maray gabadh muslima oo mu-asasaadka dhan oo tacliimiya keligeed bixin jirtay kharashkeed oo dhan laakiin waxaan leenahay way ka gedisanaayeen nolosha caynka kan wuxuu lahaa mucaad ibnu jabal saxaabiga la yidhahdaa wuxuu yidhi tacallamu lcilma fa ina tacallumuhu lilaahi khashya waar waxbarta buu yihi waxbarashadu waa alla kacabsiya wa talbuhu cibaada raadinta cilmiguna waa cibaadu yidhi wa musaakaratuhu tasbiix inay ardaydu isla eeegto deriska isla baadhbaadhaa waa tasbiix buu ku leeyahay subxaan allah iday la mid tay waalbaxu canhu jihaad inuu ninku fekero isku dayo inuu invention cusub keenaa war waa jihaad buu leeyahy wa tacliimuhu liman laa yaclamuhu sadaqa kaan wax garanaya inaad wax bartaa war waa sadaqaad baxsatay wa badluhu liahlihi qurba talkiiyoo la siiyaana yacni dadka u leh inay bartaan oo la baraana war waa low dhawaanshiya buu leeyahy ummadda caynkaa cilmiga u arki jirtay iyo ummaddan maanta aad bay u kala gedisan yihin waxaynu leenahay markaas ibnuljawsi caalimka la idhaahdee muslimkaabaa wuxuu yidhi yenbagii lilcaaqil an yantahiya ilaa gaaya maa yumkinu ninka maskaxda le buu yidhi ee wax kala garanaya waxa u habboon buu yidhi inuu raadiyo hadaf gool uu raadsadaa inuu jiro inta ay suurtagal tahay buu yidhi inuu meeshaa gaadhi karo falow kaana yutasawar liaadamiyi sucuudu samaawaat lara'aytu min aqbaxi naqaa'is ridaahu bilard caalimkaasi waa intaan dayax gamceedadan iyo waxan muu joogin dabeetana wuxuu yidhi haddii ay suurtagal tahay buu yidhi caqliga bini aadamka qof inuu fekero ku fekero in samada la koro ninka dhulka ku hadha nacasnimun baan u arkaa buu yidhi yacni wuxuu caalimkaa muslimkii waa goorma ibn aljawsi waa goormo goortuu warka sheegaya wuxuu leey falow kaana yutasawar liaadamiy sucuudu samaawaat lara'aytu min aqbaxi naqaa'is ridaahu bilard hadday suurtagal tahay buu yihi qof muslimi inuu yani qof bini aadami inuu kaco samooyinka xaggeeda qabto waxa aada u foolxun buu yidhi ama liidasho ah inaad dhulka adigu raalli ka ahaato inaad iska joogto walow kaanat innubuwa taasili bilijtihaad haddii buu yidhi nebinimada ijtihaad iyo dadaal lagu helayo ra'aytu almuqasira fii taxsiiliha fii xadiid waxaan u arkaa buu yihi ninka aan raadin nin xadiid ku jira ninku daafad ku jira dhooba ninku jiraan u arkaa buu leeyay yacni wuxuu leeyahy xataa hadday nebinima tahay mid ijtihaad lagu helayo ninkii raadin waayo waa nacasuun buu leeyay yacni waa in la raadiya muxuu tilmaamaya markaas yani wuxuu tilmaamaya wax kasta oo boosibula oo aqoon oo duniya korkeeda taalla inay dadka muslimiintii raadiyaan waxaan odhan karaa dowladdii dunida muslimka ugu dambeysay cuhmaaniyiinta la odhan jiray maca ducfiha iyadoo liidatay oo markay sii burburaysay ahayd waxay hub lahayd oo dhan iyadaa samaysan jirtay cid baan iska celinayaa waxna ma sameeyo macquul maaha ama kaan iska celinayaan hubka ka soo gadanaya isagaan ku eriyayaa dunida hore loogama arag bal eh taariikhda caalamka waxyaabahan lagu arag waxaa ka mid ah ummad tidhaahda ummad kale luqadeed baan ku horumarayna taarikh lama hayo yaabaan waxay ku horumartay afkeeda af ingiriisi wax kuma barata keeday technologyga ku gaadhay germany keeday ku gaadhay ka maraykanna kiisu ku gaadhay dunida xataa taariikhda marka la darsaba idhaha lama hayo qolo tidhaahda af reer kalaanu anagu ku gaadhayna xagga sare laakiin maca alasaf ciddii wax darsi lahayd baa iska liidata waxaynu leenahay hadduu yahay qaanuunka saddexaad ee lagu horumaraa cilmiga iyo takhasuskiisa oo la keeno islaamku wuxuu ina farayaa baynu leenaha u waajib ka dhigayaa in wax la barto wax kastoo ummaddu ay u baahan tahay hadday baran weydana inay dembiilatay oo aakhiro waxay ku cadaab mudan isagu ka mid yahay qodobka afraad waxaa la yidhi qawaaniinta taqadumka ama bini aadamku uu ku horumaro waxaa ka afraada alistiqraar asiyaasi amase inuu nidaamka nololeed ee meesha ka jira uu mid mustaqira iyo degan yahay walow xataa bal muddana ha noqotee waayo hadduu nidaamku administrationka meesha yaalla hadduu noqon waayo mid cilmigii iyo dhulkii iyo projectiskii iyo wixii la waday dhan qura u jiheeya dee waxa dhacaysa sidii dhacday ama saynu ku aragna had iyo goor caalamkaynu ka nimee saddexaadka lagu tilmaamo in ninkii hore kursigu ku fadhiyay haddii barasaab kale lasoo bedelay isna uu xagga kale u jeediyo miiskiiyo kursiga inuu waxi uu projectkaasi uu sameeyey inuu dhammaystiran daayey inuu xagga kale u jeediyo marka waxay yidhaahdaan nolosha haddii laga rabo horumar meel dagaal ka jiro noloshu kama horumarto laakiin noloshu waxay horumartaa meel istiqraar ka jiro deganaanshiyo khaasatan xagga nidaamka ku saabsan islaamku taama ogolyi yacni taas waxaan umalaynaya inaanayna jawaab badan u baahnayn dadka muslimkaa waxa ku waajiba imaam waaxida inay yeeshaan oo khaliifa la yidhaahdo dadka muslimiinta oo dhamina inay kaa hoostiisa ku jiraan qaab nidaam nololeed buu islaamku leeyahy in badan waxaa muranada maanta meesha yaalawiyey haddii diinta la qaato saanbaa dhacaysa ama hadduu maamulka galo caynkanboo dhacaysa laakiin waxaa aada wax looga naxaa ka waxaan sheegaya waxna kama garanayo kan le haddii la qaata gacantaa la isgoynaya ama waa la baaba'ayaa salaada si a loo tukado qaar badan waxaa lai tilmaamaya inaanay aqoonin siay salaada u tukadaan mashkiladdu waxa weeyaan nin salaadiisii garan waayo si loo tukado oo islaamkaaga fidyoonayo haddii la qaato halkan baa go-aysa iyo halkan baa baxaysa laakiin islaamku nidaam buu leeyay ka gedisan nidaamada dunida yaaloo dhan dimuqraati ma aha dictatorna ma aha shuuciyad ma aha haddaa waa maxay waa islaam oo islaamka kiisii waa caynke dee barta arka halkuu ku qoran yahay kitaabkana sidataan iyo sunnadan buu ku qoran yahay arag qaabkiisa maamul qaabku yihi hubanti waxaa inaanu dimuqraadiyad ahayn kana gedisan yihi masaawi dimuqraadiyadu ay leedoo dhanna inaanu lahayn dictator maaha waanu ka gedisan yihi shuuciyad maaha waana ka gedisan yihi maalin maalmaha ka mid ah nin gaal masaladaasi isla niqaashmay dabeetana wuxuu sawiri kari waayey intaba mid ka gedisan waxaan waa nidaam ka gedisan oo u baahan deriskiisa in lagu sameeyo ama sida nidaamnimadiisa loo barto laakiin macalasaf maxaan gaal kala hadli kuweedii baaban garanayna wuxuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam baayacanaa rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam axadu saxaaba baa leh nebigii alle wuxuu nagula bayctamay buu yihi cala asamci waataaca fi lcusri walyusr wa fi lmanshati walmakrah wacala atratin calayna waan laa nunaasica alamra ahlah wcalى an naqula bاlxaqi aynama kuna laa nakhaafu fi llahi lawmata laay in imaam muslima lala bayctamo oo la aqbalo bishart baycadu mid indhalaa maaha iyo dhegala islaamku distoor buu leeyahy qaanuun hadduu ninka madaxweyne uu dhaafo la casilaya uu iska tegayo waa lala bayctamaya waxaa lagula bayctamayaa distoorka iyo qaanuunkaasi inuu fulinayo xaqumale isagu inuu wax ka bedelaadna xaquma lihi aadna waxa kugu waajiba intuu fulinayo inaad ugu gargaarto oo aad ku raacdo saas daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahy idaa buyica aliimaameyni faqtulu haani haddii iyadoo imaam muslimi jiro oo qaabkii loo dhaqmayay ay sax tahay mid kale uu isna dadka badh la baayactamo o yidhaha ana xaggaan imaam ka ahay warka kala dila buu nebigu yidhi yacni nidaamku waa inuu mustaqir noqda ka kale hala dila buu yidhi ma suurtagal he kan baa meesha ka talinayeen waxaan leenahay nidaamada maanta dunida soo maray ee lagu horu maray waxay wada ahaayeen nidaamo marxaliya muddo ayay sugnaayeen oo suurtagala in lagu horu maro laakiin muddada hadday dhaafto waxa qasab ah inuu burburo nidaam kasta oo marxaliya muddo lagu horumarayna gudihiisu ku siday wixii burburinayay matala nazisamka nidaamkii germany ka jiray waa lagu horumaray muddadiisiiyo germany way ku horumartay xaggii technologyga laakiin hoostuu ku sitay wixii burburinayo waa kii burburay yaabaan intaanay dagaalkii labaadi gudaha gelin yaabaan ama jabaan waddanka la yidhaahdaa dagaalkii labaadee dunida markuu gelayo waddan horumarsan buu ahaa laakiin waxaan leenahay hoostiisuu ku siday burburkiisaoo wuu burburay shuuciyaddu ilaa xad bay horu martay inkastoo maanta ay gaajoonayso laakiin haddana dayaxa waxbay ka fuushay oo cirka qoladii wax u diratay bay ka mid ahay waxaynu odhan karnaa tikhnolojigeedu horuu u maray laakiin gudahay ku sidatay wixii burburinayo way burburtay dimuquraadiyadda reer galbeed muddaa lagu badhaadhoo horay ugu martay gudahay ku sidataa wixii burburinayo way burburaysaa aniga maaha kale waa burburaysaa iyagaa leh haddii loo baahdo daliil waxaan ka keenaynaa adillo ciddooda ugu aqoon sarraysa in shi'tum waxaa akhridaan saddex nin oo saddexduba nobel braysitan bugaagta ay qoreen alexis carol mandanan buugga la yidhaahduu qoray rene dabu sohu human an animal buugga la yidhaahduu qoray iyo odayga jarmal ee philosophy of the civilization qoray saddexduba nobel brice bay sitaan saddexduba waa khubaro reer galbeed ah saddexda midna muslim maaha iyagaale waa burburaysa waxaan leenahay iyagaa saan qiraya aakhiru filosof uu lahaa ingiriisku russell bertrand russell wuxuu qoray intaha dawru rajuli labyad ninka cad buu yihi waktigiisi wuu dhammaaday inagu maynan dhammayna isagaale wuu dhammaaday waxaan leenahay xadaaradda reer galbeed waxay leedahay wixii kuwii hore dumiyey baanu hoosta ku sidanaa waa dumaynaa ama tikhnolojiga kani xad buu gaadho wuu burburayaa mana aha in laleeya bini aadamku heer baa jirta markuu gaadho uu gaboobo oo dabeetana xadaaraddu ay ka burburto ma aha tafsiirkaa tuweynebi iyo cidda raacsiisan baa qabta qoraaga ingiriisa magacaa leh inkastoo uu ka soo dheegtay ibnu khaldoon caalimkii muslimkee la odhan jiray waa ninkii u horeeya fi siyaasa walijtimaac wax ka qora haddana waxaan leenahay muddo waa lagu badhaaday laakiin sidii kuwa kaleba ay hoosta ugu siteen wixii duminayay ayay leedahay laakiin waxaan leenahay nidaamka islaamigii intaaba wuu ka gedisayey maadaama aan idin idhi war dimuqraadi ma aha oo wuxuu ku khilaafsan yaa jira ma aha socialism iyo markism oo wuxuu ku khilaafsan yaa jira dictator ma aha oo wuxuu ku khilaafsan yaa jira boqortooye maaha oo wuxuu ku khilaafsan yaa jira waa nidaam intaba ka gedisan nidaam alkhilaafa baa la yidhaahdaa qaab loo dhaqmo buu leeyihi hadday naftu inagu sinto waan jeclahay isaga iyo ka reer galbeed intaynu isbarbar dhigno inaynu ka waranno aragnana mid waliba wanaagga u leeyihiyo balxumaha u leeyihi laakiin waxayn leenahay islaamku waa nidaamka qura baan odhan karaa ee leh nidaam mustaqira oo aanay xadaaraddu ku burburin weligeed haddii la wado kun sannadood buu dunida hogaaminayey xadaaradiisa oo aanay marnaba burburin laakiin iyagaa ka weecday dabeetana way ka burburta yani xadaaradda islaamiga cidima burburin muslimkaa burburiyey iyagaa ka weecday qaabkii loogu talagalay inay u noolaadaan dabeetana way ka burburtay aan soo kooba mas'aladatan waxaan leeyahay nidaamka mustaqirkaa islaamku wuu leeyahy waktigaanaynugu simaynine gaar baynu uga warrami doonaa nidaamkaasi iyo qaabku weediye saa daraaddeed waxay leenahay uun nebigu wuxuu tilmaamay inaan la ogolayn nin nin ka daba ordee hadday ummaddu mid doorato oo uu kitaabkeeda ku maamulayo inay waajibtay ka labaad ay yidhaahdaanna waa layla bayctamay in la dilo si uu nidaamku u sugnaado waxay leenahay markaasi waa qodobkii afraad ee horumarka qodob shanaad baa jiraa la yidhi oo ah waxa isna lagu horumaro qodobka shanaad wuxuu yahay athaqaafa almulaa'ima aw athaqaafa almunaasiba litaqadum almadani inuu jiro culture dhaqan qaab dadku ay u nool yihiin oo ogolaanaya inay noloshu horumarto yacni ummaddu waxay rumaysan tahay iyo caqiidadeedu iyo dhaqankeedu hadduu iyo mid horumarkaba kasoo horjeeda dee ma suurtagal aha inay horumarto tusaale waxaan idiin siiyey thaqaafa alhinduusiya bay idhaahdeen haddii dhowr sano qura bay idhaahdeen jiirka la sii daayo ayaa ugu filan wuxuu bini aadamku dhulka ku dul beero oo dhan inuu cuno dhowr sano qura bay idhaahdeen waayo wax dhalitaankiisuna badan yahay kobiciisuna dheereeyo fasaadintiisuna tiro badantay idan waxay xadaaradda hunduuska oo dhan ceebba waxaa ugu filan ba idhahdeen inay tiri jiirka yaa la dili ummadda jiirka rabaysata xadaaradeedu way baaba-aysaa bay leeyihin matalan xadaaraddii reer galbeedka waagii hore waxyaabaha u diiday inay socoto waxaa ka mid ahaa raahibnimo waxa la yidhahday rumaysanaaya oo ah inaan ninku guursanin bale inuu noloshoo dhan ka zaahido in la buuragaleeyo waxyaabaha reer galbeedka raggooda yacnii diinta ugu sarreeya sita ay isugu faani jireen waxaa ka mid ah ninkaa hebel dembiga fooldhaqa la yidhaahdo konton sannadood muu gelin fooldhaqaa dembi laga dhigay inuu qofku wejigiisa biyo mariyo markaasaa lagu leeyahy sheekh hebel dembiga fooldhaqa la yidhaahdo konton sannadood ma gelin khiyaas adigu qofkaan konton sannadood fooldhaqani goormu horumaraya waxaan leenahay raahibnimadu waxa u yaro eeg baad moodaa noocaynu suufinimada ku sheegnay soomaalidu ay leedahay raamahan iyo waxa lala baxaa waa iska noocaasoo lagu yaro dayday inuu qofku naagta ka dheeraado carruurta ka dheeraado waxqabadka ka dheeraado kayn cidlaa dego tusbax weyn qaato dabeetana idhaha waxbaan xaadiriyaa ama waan wardiyaa waa isla taa reer galbeeduna dembiga aan gelaynin yacni fooldhaqa kontonka sano waxaan leenahay waxa loo yaqaana thaqaafadu haddii dee suufinimo ay tahay suufinimo waa wax ka horjeeda thaqaafada waa waxaa suurtagala in taqadum madani haddii la yidhaha dadka nin waliba qol yar ha galo ha ka wardiyo dee noloshii waa inay burburto ama suurtagala inay hore u socoto waxaan leenahay waxaa u dhiganta tii reer galbeedku waagaasi ay haysteen thaqaafadu markaasi waa inay noqotaa baynu nihi thaqaafo u cuntanta inay nolosha bini aadamku horu marto su-aasha isweydiinta le markaa waxay tahay ma tahay ta islaamigii mid taa ogol waxaan leenahay thaqaafada islaamigii waxay ku salaysantahy cala altawxiid walcadaala alijtimaaciya waashura walmusaawaat waluquwa wa taskiyatu nafs yani usuul bay ku salaysantahy thaqaafada islaamiga uu u horeeyo tawxiidku ama kalimatu laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullahi ugu horeyso oo cibaado leh oo le qaab nafta loo tarbiyeeyo oo nidaam nololeed leh oo mabda-ooda siyaasigii wax shuura la yidhaahdo uu ku salaysan yihi iyo cadaalad in la helo waa nolol baynu markaa odhan karnaa thaqaafada islaamiga ahi waa qaab barta qofka bini aadamka ahi siduu alla ula dhaqmi lahaa iyo noolaha kale siduu ula dhaqmi lahaa ama bini aadam ha noqdo ama xayawaan ha noqdee noolaha kale oo dhan siduu ula dhaqmi lahaa iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala siduu ula dhaqmi lahaaba waxaynu odhan karnaa waa thaqaafo daqura ee u suurtagal ah inay abuurto xadaarad insaaniya xadaarad bini aadamtinimada ku salaysan laaliya waxaa ceeba ah ee ay reer galbeed ka qaylinayaan ee leeyihiin taayaday duminayaan teer kuma jirto nimanka qaylinaya ele way dumaysaa waa niman xataa qaarkood ay mulxidiin yihiin ama diimahaba kasoo horjeedaan matalan will dionart miyaa la yidhaha ninkii maraykan waa buuggan weyne la yidhaahdo qisatu alxadaara ninka qoray history of civilization waa soddon volume waa ragga diinta ka dheer buu ka mid yihi yacni ma rumaysna diimaha dadka ka dheer haddana waa ragga cabaadayeele way burburaysaa waxyaabuhu ku cabaadayeeleede waa ku burburaysaana waa waxyaabo dhaqanka reer yurubun ka tirsan aasi aan ku jirin ka islaamigaa baynu leenahay waxay leenahay thaqaafada islaamiga ah ee tawxiidka ku salaysan tawxiidka oo ah qofku inuu caabudo ilaahay keligii waxa kaloo dhan inuu xor ka noqdo bini aadam iyo dhagax iyo malaa'ig iyo ciduu doonaba ha noqdo qofka muslimkii waa inuu xor ka noqda ilaahay oo qurhane uu noqda ka qurhe la caabudayo haddii caqiidadaasi ay lunto bini aadamku wuu luma xadaarada dunida maanta taalle u fiirso waxaa aragtaan waxyaabo badan oo dunida maanta la yidhaahdo waa alcajaa'ibi sabca toddobada shay ee dunidu ka weerartay yaani ka wareertay si aanay u dhisaynaba qaabka yihin laakiin haddaad daristo wixii ka dambeeyey waad naci ahraamtan masar waxay sheegayaan maxay ummad ilbaxnimo lahayd oo dhistay dhismaha aragtayna intan laaleen ee qaabkan u salaysan oo meydkeedii dhex dhigatay oo intay daawooyin marisay aanu isba bedelayninba sidiisii isagoo ah uu weli u yaalliin laakiin su-aasha isweydiinta le waxay tahay dhismahan fikraddii ka dambaysay maxay ahayd faraacinadu waxay sheeganaysaa inay ilaahyayiin dabeetna ilaaha xabaal u cuntanta ha loo sameeya baa la yidhi ahraamtu waa xabaalihii ilaahyada yacni bashar lamida unbay ilaah ka dhigeen dabeetana dalku wuxuu aqoon iyo xoolo lahaayo dhan waxa la isugu geeyey xabaal ilaah deeqdo sidii loo samayn lahaa waxa meesha taallo ad garan karta ummaddu markay caqiidada tawxiidka la yidhaahdo ka tagto sidaay u lunto maanta daa'ifa koox baa ka jirta dunida nin bay u rumaysay inuunu ilaah u yihi dadka diintaa haysto oo dhami waxay sanadkoo dhan ku maqan yihiin sanadkiiba mar baa la miisaamaa ninka miisaankiisa in leeg oo dahaba buu xaq u leeyahy in la siiyo dadka diinta rumaysan oo dhami waxay ku maqan yihiin sidii dahabkii loo soo ururin lahaa ninkan kana dhow lagu miisaami lahaa ee la siin lahaa yacni waa waxa ay keentay khuraafada dadka kane ay rumeeyeen waa madhar min madaahir shirk maxay macnaheedu tahay ummad dhan oo se caabuda matalan indiye waa aragteen ummad dhan oo sac ka dambaysa oo suuqa ku xaarayo oo garoommada dayuradda marayo oo dayuradu aanay fadhiisan intuu sacu garoonka joogo oo waxaan oo dhami taa macnaheedu maaha in ummad dhan looga dhigay addooma hal saca mooyaanedi waa waxyaaba ay keensatay caqiidatu sheerka inay dadku ilaahay ka weecdaan hal sac ayaa ummada dhami waxay xoog iyo xoolo lahayd ku bixiso waxaynu leenahay thaqaafada islaamiga waa mid tawxiid ku salaysan maxay tahay qof bini aadami dhagaxu isagu qoray markuu caabudayo ama ha yidhaahdo ciisuu ahaa ama kambuu ahaa ama cidduu doonaha ku sheego waa maskax aada u liidata oo tilmaamaysa inuu dhagax ka qiimo badan yahay insaankaba hal dhagaxa ayaa ummad dhani caabudaysa taa macnaheed waxa weeyaan insaankii oo laga hoos mariyey waxaanu caabudayo horta waxaa hubantiya qofku inuu ka hooseeyo wuxuu caabudayo insaan rumaysan yahay waxaanu caabudayaa wax ka weyn isaga inay yihin marka insaanka dhagax caabuday ama sac caabuday ama ilaahay kayrkii caabuday waa insaan ka dambeeya nooca kan waxaan leenahay mushriknimada amase xataa ilxaadku waa nooc ka mida untaa mulxidku muxuu rumaysan yihi waxaan leenahay wuxunbuu caabudaa isna naftiisa hawal bashar wax kasta naftiisu doonto inuu sameeyo ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahy ara-ayta man ittakhada ilaahahu hawaah afa anta takunu calayhi wakiila war ka waran baa ilaahay leeyahy nebi maxamedow kii naftiisu waxay doontay ilaah ka dhigtay isna male wax mamnuuca iyo wax xaaraam iyo waxba waa waxay naftiisu doonto uunbuu samaynaya whatever it is waxay doontaba ha noqoto idan shaygu macbuudku kani wataa waa maxay waa nafta tani waxay doonto waxaan leenahay thaqaafada insaaniga ahi waa ta ku dadaalaysa bini aadamkao dhami inuu mid noqdo aanu ku kala soocmin midab aanu ku kala soocmin lugo aanu ku kala soocmin xoog iyo xoolo thaqaafaadka maanta dunida yaalla matalan waxaa looga qaylinaya waxaa ka mid a matalan dunida maanta waxaa la leeyahay siddeed milyan oo qofbaa gaajaysan siddeeddaa milyan oo qofba marka la isku daro sibaaqu tasalluc toddoba iyo labaatan toddoba iyo labaatan saacadood inta lagu bixiyo beretanka hub hubka toddoba iyo labaatan saacadood oo keliya inta lagu bixiyo ayaa ku filan bay idhahdaan laakiin caqligu markuu fooraro dhanka kalu ka fakeraan waxay idhaahdaan carruurtay dhalayaan ha yareeyaan oo nasliga hala taxdiidiyo yacni halkuu toddoba iyo labaatan saacadood haddii la joojiyo hubka ay ku beratamaan yurub iyo maraykan toddoba iyo labaatan saacadood oo qura haddii la joojiyo oo lagu bixiyo baa laleeyahy waxa bini aadam dunida kor taagan ee gaajaysan lama arkayo qof dambe oo gaajaysan laakiin waxay inoo waxyoonayaan inaynu dhalmada yarayno siday gaajadu u yaraato waa qadiya macruufo wuu arkaa laakiin ma rabo inuu saatan uga fakero waxaan leenahay marka bini aadamku waxay dhahaan mashkilada maanta bini aadamka haysata maaha bay idhaahdaan suu tafkiir laakiin waa fasaadun fi lictiqaad bay idhaahdeen waxaynu odhan karnaa tawxiidku waa waxa qura ee sheegaya in cawaatifta qofka bini aadamkaa la kobciyo yacni qofka muslimkii wuxuu rumaysan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala dabeetana sifaat buu ilaahay leeyihi waxa la faray qofka muslimkaana sifaatkaasi intii uu samayn karo inuu sameeyo yacni sifaatkaasi waxay sheegayaan kamaal qurux bay sheegayaan quruxdaas baa laga rabaa qofka muslimkii inuu yeesho tusaale ahaan ilaahay wuxuu isku tilmaamayaa ama sifooyinkiisa waxaa ka mid a alcadl yacni waa sifo ammaan sheegayso ciddii aada caabudaysay aada ku sifaysay idan waxaa laga rabaa qofka taa aaminsan inuu isaga laftiisa ku sifooba alcadaala ilaahay waa kariim waa ku wax bixiya deeq badan qofka muslimkaa waxaa laga rabaa karamkii inuu isna la yimaado waa raxiim ilaahay subxaana wa tacaala qofka muslimkaa waxaa la rabaa naxariista ilaahay isku sifeeye in isna laga helo waxaanu leenahay ilaahay waxyaabuu inoo diidayaa ka hor jeeda insaannimada waxaa ka mid a isla weyni iyo inaad naftaada kula weynaato alkibr waa mamnuuco waxaa la leeyahy ilaahay u sujuudo fooda dhulka u dhiga waxaynu odhan karnaa cibaadaadka iyo diinta islaamiga dhammaanteed waa waxyaabo qofka bini-aadamkaa bini-aadamtinimadiisa kobcinaya mawduucaas inaga waxaan jeclay si gaara inaan ugaga warramo innagoo isbarbar dhigayna xadaaradda islaamku uu rabo iyo dareer galbeedku ay rabaan amase innagoo isbarbar dhigi doona maxay xadaaraddu tay waxa aan idiin soo sheego o dhan anigu ma rumaysnay inay xadaaradda tay laakiin fikrad ka gedisan baan rumaysnay waxaan se rumaysnay waxa aan sheegay oo dhamme taqadumka madanigaa la yidhaahdaa wasaa-il inay yihiin bini-aadamka nolosha u fudaydiyaan laakiin inaanay bini-aadamtinimada abuurin bini-aadamtinimadii waa wax ka gedisan intaan sheegnay oo dhan ummaddu iyadoo intaasoo dhan leh ayaan la odhan karin waa ummad xadaaro leh hitler intaaba waa hayay laakiin ma ahayn nidaamkii hitler nidaam xadaariya maraykanna intaasoo dhan wuu hayaa laakiin ma aha maraykan ummad mutaxadiriina iyaga ale ma nihin ka kaalay luqada siyaasiyiinta rijaalulcilmi waxay leeyihiin ma aha horumar bini aadamka u cuntamo waxa yurub yaallaaba laakiin rijaalu siyaasa iyagu luqatu takabur iyo rijaaluliqtisaadba afgaaro ka gadisanka cilmigaaba iyagu ku hadla waayo iyagu dana dhaqaale iyo dana siyaasiyeed waxa la yidhaahdaa la xeeriyaa ee lama xeeriyo insaanka iyo waxa loo yaqaano qiimayntiisa ama horumarintiisa waa la halaagaa insaankaba hadday arrimo siyaasadeed soo galaan waxaynu leenahay marka saqaafo kastoo aanta islaamiga a ahayni nidaamka ku dhisani inuu burburo waa mid hubantiya ilaahay baana qur-aankiisa ku tilmaamaya laakiin ilaahay wuxuu kaloo inoo tilmaamaya inay suurtagal tahay technolojiga ilaa xad inay gaadhi karaan ilaahay wuxuu leeyahy falamaa nasuu maa dukiruu bih fataxnaa calayhim abwaaba kulli shay markay ilaabeen baa ilaahay yidhi wixii aan ku waaniyey ama wixii aan faray ayaan waxaan u furay baa ilaahay yidhi albaabada shay dhammaantiiba yacni nolosha maadiga iyo waxay uga baahnaayeen oo dhan way ka heleen fataxnaa calayhim abwaaba kulli shay baa ilaahay yidhi xataa idaa farixuu bimaa uutuu ilaa iyaba ilaahay yidhi ay ka kibraan waxa la siiyey ay ku kibraan markay technology sare helaan markay dhaqaalo sare helaan markay dunida hogaamiyaan ilaa ay ka kibraan baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala oo ay dunida inta kale korka kaga kaajaan akhadnaahum baktatan fa idaa hum mublisuun baa ilaahay yidhi si fudud baan markaa u qabtaa baa ilaahay yidhi saawaaba iyagiyo quustay baa la yidhi subxaana wa tacaala kaam yaa caalamka nin madaxa soo taagay amase dowlad muddo yarna ku baabaaday xadaaradda dunidu hadda may bilaabmin in badan bay soo jirto ilaahay wuxuu qur-aankiisa inoogu tilmaamaya afalam yasiiruu fi lardi fayanduruu kayfa kaana caaqibatu aladiina min qabli war miyaanay dhulka soconin baa ilaahay yidhi oo aanay dadkani u fiirfiirsanin bal dadkii iyaga ka horreeyey cidhibtoodu waxay ahayd amasey ku dambeeyeen kaanuu akthara minhum wa ashadda quwa wa aathaara fi lard waxay ahaayeen baa ilaahay leeyahy qaar idinka xoog badan oo qaarkood yacni idinkaga raad badnaayeen noloshaba laakiin ilaahay wuxuu leeyahy famaa aghnaa canhu ma kaanuu yagsibuun falamaa jaa'athum rusuluhum bilbayinaati farixuu bimaa cindahum min alcilm ilaahay wuxuu yihi rusushii markay u timi waxay ku farxeen agtooda wixii aqoon taallay bay qaateen oo ay ku kibreenoo way diideen wixii kalena wa xaaqa bihi maa kaanuu bihi yastahziyuun baa ilaha yidhi waxay ku dheeldheelayeense ayuunbaa haleelay waxaynu leenahay haddii horumarku aan mar labaad ku noqdee horumarka maadiga ah haddii uu ku salaysan yahay qodobada shanta aynu soo sheegnay oo la yidhi shantaa cid kastoo qaadataaba way horu maraysaa dunida halkay doonto ha ka deganaato mabda ay doontee kalena ha rumaysnaatee isla markaa aan tilmaamnay shantiiba inuu islaamku inoogu yeedhay amase sida ugu dhammayska tiran leh uu inoogu baaqayo maxaa inoo diidaya inaynu horumarka ka raadcayno mabda'a bulshadeennu ay rumaysantahy midna ogsono wo bulsha kuma horu marto mabda' loo soo waarido oo aan dhulkeeda raad ku lahayn yacni dadkani masalan reer galbeed qofka suuqa marayaa rumaysan dimuquraadiyad dabeetana waa lagu maamuli karaa dimuquraadiyad laakiin ninka suuqa marayaa hadduu shuucinimo rumaysan yahay ama mabda' kale rumaysan yahay suurtagal ma aha in dimuquraadiyad lagu dhaqo waxaan leenahay ummadeennu waxa qudha ay rumaysan tahay keeda aqoontan iyo keeda kale waa mabda' keliya suurtagalna ku ah nolosha tan haddii cimrigu dheeraado oo ilaahay dib isu keen tuso waxaan tijaabin doonaa inaynu ka raadino adillo taariikhda ma dhacday nadariyaadkan aan idinka warramayaa dunida ma ka dhaceen wax xir galay oo bractical inta loo sameeyey horumar sameeyey ma tahay mise waa aragti cusub aynu leenahay hadda hala tijaabiyo waxaan leenahay horaa loo tijaabiyey bracticalina dunidoo dhan baa u aragtay waana lagu horumaray haddii aynu wakti u hellana waynu darsi karnaa taariikhda dhabta ee islaamku uu leeyahay khaasatan dhanka u oomantiina ah cadaaladda maadiga ayay halkuu ka gaadhay ama dunida markuu hogaaminayey iyo caynku u eekaa waxaad moodaa maanta taariikhda laynoo dhigo ama yurub ay jeceshay inay dadka u dhigtaa waa taariikh ninka cadi wuxuu sameeyey oo qura ah haddii dagaaladii dunida ka dhacay laga warramayo wixii yurub ka dhacun baa la yidhahdaa waa dagaaladii dunida world war second world war first world war waxaa la sheego o dhami waa wixii yurub ka dhacay haddii dunida kale laga warramana waxaa la yidhahdaa berigii hebel uu maraykanka soo helay iyo berigii uu hebel soo helay africa yani taarikhda laynooga dhigo dhami maraykan ummad baa deganayd xadaaradna way lahayd waa loo tegay dad meesha deganay lama soo helin ee nimankii halkan jooguun baa soo arkay meel kaloo dadegan yihinoo dabeetana way ku duuneen oo way qabsadeen laakiin waxaa loo dhigaa berigii colombas halkeer soo helay iyo afrika berigii lasoo helay afrika lama soo helina dad nool bay ahaayeen slave trade-kana maqasheene la qaadeen ummad dhan oo muslima bay ahaayeen dad lagu qadaro boqol milyan ilaa laba boqol oo milyan oo muslim oo madow baa la qaaday boqolkiiba toban baa ka gaadhay maraykan dad boqol iyo siddeetan milyan lagu qiyaasabaa ku geeriyooday rarki iyo qura sida hargaha loo raraa loo rari jiray xadaaradda laleeyahay ilbaxnimay soo gaadhsiisay waxay keentay boqol iyo siddeetan milyan oo qof inta la dilo tobankii milyane hadhay in qasab lagaga bedelo magacyada iyo diintay rumaysnaayeen oo hadda qaar ka midii intay hambaabireen ay qoreen waa wada akrinee baa filaya bug laydhaha the root wax kale ma sheegaye nin unbaa wuxuu tilmaamayaa asalkiisii meeshu ka yimid iyo inuu nin muslimo inta laga xoog batay lasoo qafaalay oo maraykan la keenay inuu ahaa laakiin waxa taariikhda laynoo darsoo dhamay taas weeyaan taariikhda layna baraa waxay tahy markaynu iskuullada ku jirnay wixii laynoo dhigay nebi maxamed baa yimi buu ahaa duni sanamayaaliin buu yimo sanamadiioo dhan wuu burburiyey dabeetana macnaha la fahmi karaa waxa weeyaan dee maanta sanam la burburiyaa ma jiro haddii maxamed uu burburiye xadaaradanina way nacday sanamkii waa laga tegey marka taariikhda muslimkaoo dhan laynooga warramayana cali iyo mucaawiya istilaa ka baqasheen wax allaaliya waxaynu taariikh ka dhigan oo dhame waxay ahayd cali iyo mucaawiya istilay taariikh kaloo islaam leeya oo laydiin dhigay ama se laynoogu dhigay dugsina ma jiro laba nin oo muslima istilay mooyaane wax kaloo haba yaraatee islaam laynooga dhigay ma jirto ummadda aan iyadu garanayn taariikhdeediiba waxa yaab le say u horumari karto ikhwatii fillaah waxaan leeyahay nolosha waa ka maqantihiina toosa oo tijaabiya inaad nolosha barataan asalaamu calaykum ala yuusuf ibraahim markaa waxaan ku weydiinayaa su-aashan dayaxa gaaladu ay yidhaaheen waa la timi anigu ilaa waktigan ma rumaysi in dayaxa la siiyo sidaan maqlay waxa la yidhi. waxaa loogu tegay dhagxan ama dhul kan aynu ku noolayn dhul la mid ah bal su-aasha hadday inaad iga qaxiso iyo diinta muslimku waxa ay ka qabto dayaxa iyo wixii naga sokeeyo asalaamu calaykum waraxmatullah بسم الله الرحمن الرحيم inkastoo aan jeclaa su-aaloheyna ku saabsan haddaan mawduucaan ka warramayno dayaxa iyo tegistiisa wax mancinayaa ma jiraan in la tagaa ama iyagu ha ku run sheegaan oo rumayso ama been ha sheegayaan oo ha rumaysanin laakiin wax diidaya in la tagaa meesha ma yaallin
aad baad sheek u mahadsantay sidii u wanaagsaneyd ee ma- aad muxaadarada noogu sheegtay waxa runtii sida qiimaha leh ee aada mu- muwaadiicda u dhex gashay inkastoo aan u arkayay anigu in muwaadiicda aad ka hadashay aada u fara badan yihiin fahamkooduna laga yaabo inuu wakti ku qaato dadka su-aasheedu waxay tahay waxaad ku soo xidhay muxaadarada dad taariikhdoodii aan garanaynin way adag tahay sida ay horumarku gaadhaan waxaan u fahmayaa taa dadkeenna maanta halkan jooga ee soomaaliyeed taariikhdeenna iyo inta aynu ka garanayno waxaan u malaynayaa qof walba maskaxdiisa marka uu la kaashado inuu garanayo ha- halka ay gaadhsiisan tahay ama sida aanay uga jirin barur ahaantii taariikh dadkeenu ay si raacaan sida ummadaha kale ee maanta adduunyada ku nool taas aan uga jeedo qoraal la-aan oo ah ugu weyneed taariikhda ummaddeena ka dhigtay mid aan maanta si cad dadku aanay u wada fahamsanin su-aasheedu markaa waxay anoo jeclaan lahaa inay muxaadarad gooniya noqoto taasi sidee ayay ku dhacaysaa dad islaama baynu nahay haddana soomaaliya qaran gooniyana ah sidee bay ku dhacaysaa taariikhdeenna in ay noqoto wax la sugi karo maanta haddii aanay dhacaynin taasi oo aanay suuragal ahayn maanta inaynu sugno wixii ayna dhaafay taariikhdeenna sidee bay u suuragelaysaa in aynu waxaynu isla fahamno oo taariikh ah oo ummaddeenna aynu u sugno isfahamkeeda aynu isla gaadhno waa ka baxa
runtii marka aan tilmaamayo taariikhdeenna waxaan tilmaamayaa mabda aan rumaysannahay ee aan rabna inaan hirgelinaa nolosha taariikhda uu ku leeyahay ma rumaysni dad ka taariikh gadisan inaynu nahay dadka muslimka ee kale waxay noqotay inaynu dadka muslimkee kale ka baxno markii la baabi'iyey khilaafadii u dambeysay ee islaamiga waxaan odhan karnaa masalan shaadhkii u dambeeyey islaamka ciddii huwanayd dunida waxay ahaan jireen nimanka turkida la yidhaahdo turkidu waxay xukumi jirtay waddanka soomaalida la yidhaahdo waxay kaloo xukumi jirtay caalamulislaamigan soko oo dhan ama carabtan waxa loo yaqaano oo dhan soomaaliya waxay ka mid ahayd dhulka ay xukumto dowladdaasi islaamiga ah ugu horeyn waxaan leeyahay waxay xukumi jirtay muddo aada u tiro badan soomaaliya waxaa looga telin jiray magaalada mukha la yidhaahdo ee yeman ku taalla waxaa madax uga ahaan jiray waddanka soomaaliyeed dad waddanka deganaa ninkii ugu dambeeyey ee madax uga ahaa wuxuu ahaa ninka la yidhaha burhaan bey waa cali caarif ninka loo yaqaanay jabuuti awowgi burhaan bey markii la dilayna sharmaarke nin la yidhaahdo ayaa qabto soomaaliyeed kadib isku soo duuduub waxaasoo dhan waxay ahayd markay sii liidatay ama see sii burburisay yacni taariikhda muslimiintu masalan markii la qaybsanayey yurub waxay u bixiyeen ninka loo yaqaano turkiga alrajul almariid ama the sickman ninkii bukay ee yurub baa loo bixiyey dabeetana go-aan waxaa lagu gaadhay in la qaybsado tarikadiisii dhaxalku ka tegey saa daraaddeed baa waxaa la qaybiyey caalamka muslimka ah badh faransiis qaatay badh ingiriis qaatay badhna dadyow kale qaateen soomaaliya waxay ka mid ahayd qaybtu ingiriisku qaatay maxamed cali ninka la odhan jiray ka talin jiray masar markii laga gooyey masar iyo sudan ee turkiga lagala wareegay ayay khilaafadii cuhmaaniyiintoo sii liidatay waxay damacday inaan soomaaliyana lagala wareegin saa daraaddeed bay ninkii dankeliga ahaa tidhi ha laga bedelo oo ha qabto nin soomaaliyeed oo kasoo horjeesan kara dowladda ingiriis hase yeeshee soomaalidu qabiilkiiyo waxay isu dili jirta unbaa la isu dilo may soconin waxaan uga jeedaa markaas ma rabo taariikh gaara oo soomaaliyeed hadda kamaan hadlaynin laakiin waxaan u arkaa soomaalidu inay tahay qayb ka tirsan dadka muslimiinta oo taariikhday dadkaasi lahaayeen inay la lahaayeen ama xabashii hadda ganaadaan oo dowladihii muslimkee ka telin jiray herar iyo waxa kanoo dhan ha ahaadaan ama dowladdii muslimkee weyneyd ee dunidao dhan markaa ka talinaysay ha ahaato ama taariikh gaaro ay ka leeyihiin muslimka maan rumaysnin markaan leeyahay dadkaan taariikhdooda garanaynin waxaan u jeedaa mabda aynu rumaysnayn taariikhdiisa inaynu garanaynaa laazima si aynu u fulin karno waana mabda ay rumaysan yihiin dadka soomaaliyeed iyagu intay ku geysteen haba yaraatee yacni markay ummad taariikhi ka dhaxayso qolaba inbay ka geysataa waana la kala badsadaa waa suurtagal saa numbarku u yaryay soomaalidu waxay geysteenna inuu yaryahy inkastoo aan odhan karo ma yara waxay ka mid ahay soomaalidu ummaddii ugu firfircoonay geeska afrika horta afrika waxaa loo yaqaana kristanku wuxuu soo galay intuu gumaysiga dambe yimid waa qaaradda qura ee dunida muslim sooca ahayd in yar oo aan diina haysan unbaa joogtay laakiin inta kale totally muslim bay ahayd wax christianity la yidhaahdana africa waxaa ugu dambeeyey north africa markii laga qabsaday in yar oo kusii hadhay kiniisa alqibtiya ama orthodoxka dadka la yidhaahdo oo ah kiniisada reer bariga ku xidhan aan reer galbeed ku xidhnayn yani kiniisad rashiya xaggaa ku xidhan waa masaarida iyo nimanka la yidhahdo xabashida kasii haysta ama christanka cusub ee afriki waa ka reer galbeedku keeneen laakiin labadaa qolaa christan qadiima waxaa jooga calaa kulli xaal wuxuun baan uga jeedaa taariikhda aan leeyahay aan darisno waa taariikhdaynu dadka kale muslimiinta aan la lahayn kuwa un baynu qayb ka mid ahayn intii laynaga gooyey ee aynu gacanta ingiriis ku dhacnay ayuun baynu yeelanay taariikh gaara iyana ay taariikhyo gaara yeesheen laakiin intii ka horreeyey mid quroo mushtaraka ee naga dhexaysay qolaba intay geysataa ha yaraato amase ha la kala badsadee waan ka baxa
asalaamu calaykum waraxmatullah anna mustafa la idhaha isku magacbaynu buuggan anigu su-aalaha diinta ku qoraayo u wadadanayo wada sheegi karamayna waa qodobo badan laakiin laba qodhun baan markaa kasoo qaadanayna dhalinyaro badan baa niyo diinta ka wada sheekaysanaa in badan marka waxaa iska jira soomaaliya khuraafaad fara badan la iska aaminsanaa nin ka mida dhalinyarada aan sheekaysanaa wuxuu leeyahay iyadoona ma habboonayn in magaciisa lagaa wuxuu leeyahay inkaarta waxaa la ydhahaa inkaarta waxaa la ydhaha inkaarta wuxuu yihi siyaaradeedi waxaasaanu ka yaro manaaqashoonay iyo waxyaaba noocaasa markaa wuxuu yihi wadaadaa beri anigoo gaari weyn buu watay wuxuu yihi wadaadaa beri igu yihi siyaaro noo qaata markaa waan diiday markii aan diiday waan iskaga tegey iyana siyaaradoodii baa iska qabteen markaan dhexee sii socday buu gaarigaygiiba qalimay buu yihi markaa inkaartoodii baa igu dhacday aniguu iska joogaana la ii shee aabbahayna loo sheegay buu yidhi in sababta gaadhigu wiilo qalimay ay tahay inkaartiina markaas igu dhacday markaa taa horta iyada waad ka warqabi doontaa ta labaadna waxa weeye waxaa jira dad wax dhacay qof masalan qof dhacay sida inuu in badan qof bini aadama lacagtiisii cunaya masalan dukaan oo kalu hayaa lagu aaminay lacag fara badan buu ka cunay iminka wuxuu isog yahay inuu khiyaamay qofkaasoo muddo hadday doonto toban sana uu soo cunayay markaa waxa uu leeyahay waxa aanan salaada u tukanaynin ama aanan diinta ugu soo noqonayn dee qof dhan baan dhaco intaasoo dhan aan soo dhacay hadduu doonana wuu dhintay hadduu doonana wuu noolyahay haddaan iminka u sheego waa uu ama wuu idilayaaba de ama wuu ixilaya anigu markaa waxaan ku idhaahaa ilaahay dembiga wuu dhaafaa ilaahay waa qafaare salaadaada bilow oo tuko oo ilaahay u hanuunsana un adigu ilaahay uu kuu dambi dhaafe markaa wuxuu leeyahay dembigaa ilaahay ba igama dhaafi kara qofkiin baa iga dhaafi kara labadaas su-aal weeyaan asalaamu calaykum waraxmat ullah
bismillahi raxmaan raxiim waxaan aada u jeclaan lahaa inay su-aaluhu had iyo goor mawduuci aynu ka hadallay ahaadaan ninkii dambe su-aal qabow mawduucii muxaadaradu ku saabsanayd ha ahaadaan su-aalaha aada weydiinaysa waa mahadsantay
afile labada su-aalood midmala wax inkaar la yidhaahdo bay ahayd sikasta ay kuba adag tahay saanu tafsiiro waayo ereyga inkaarta loo yaqaano say soomaalidu u isticmaasho haddii goor waxay u isticmaalaan yacni waalidka oo kale ama qofka xaqugula inkaari kaaga dhacday macnaheedu waxaanay u isticmaalaan markaasi yacni inaad xaqiisii ku xadgudubtay oo kaanama ay leeyihiin markaasi waa ilaahay baa ku ciqaabayo yacni qofkan waalidka xurmadii uu kugu lahaa ama wixii uu ka kaa mudnaa inaad u samaysay markaad samayn weyday ayaa ilaahay yacni ciqaabkan ama waxan kugu riday laba shay xidhiidhka horta layska dhaxaysiiyaa way yaro adagyihin laakiin mid iyada de horta muran kuma jiro masalan qofka bini aadamkaa dhibaatooyin ku dhaca qayb ka midii inay tahay bimaa kasabat aydiikum yani wuxuu isagu sameeyey weliba laga yaabo qofka yani inay kafaara u noqoto inay dembi dhaaf u noqoto waxyaaba badan uu sameeyey oo laga gooyo yani intaan aakhiraba lagaga jirin in mushkilaad ku qabsaday dunida daraaddeed in lagaga masaxo waayo nebigu wuxuu ku tilmaamaya qof muslima qodaximo muddo ilaa iyo qodaxdaa muddo yani ajar buu kuleeyahy yani dembaa lagaga ridaya mushkilad kastoo soo gaadha yani qaabun baa ilaahay ugu qiimeynaya laakiin inkaarta soomaalidu ay isticmaashay waxaad moodaa wax walba marka xadkooda la dhaafiyo dee in tafaasiir dambe ay kasoo baxday nin baa nin siyaaro siin waayo deetana wuu inkaaray nin nin xoola kule ma jiro haddaanu xaq ku lahayn wax ka dhexeeyaba labada nin ma jiraan ninka meesha iska marayay ninka dhintay xoola kuguma leh qofka muslimkii hadduu sadaqa baxsanayo dee ilaahay dartiibuu u baxsadaa waxaad baxsato haddaad qof muslima u niyeyso in ilaahay ka abaalmariyo ilaahay waa ka abaalmarinaya yani sadaqa intaad adigu baxsatay qof miskiina aada siisay haddaad ilaahay u niyeysatayn aabbaha alla ka abaalmariyo ama qof kaloo muslima ilaahayda waa ka abaalmarinaya taas kama hadlayno laakiin waxa weeyaan wuxuu kugu leeyahay oo haddaad bixin weydiiy haddaad la dhaafto oo meeshan taallo xoolahaaga ku leeyihi ayaan marka horeba jirin inkaarta dee ka timaado taasina waxaan jirin maadaama aanu waxbaba kugu lahayn haddaanu xaqba kugu lahayn muxuu kaa inkaaraya wax idinka dhexeeyaa ma jiraan ama qadiyadda xabaalaheenii soomaaliya ku yaalay iyo inkaaraha badana la sheego iyo dadkan ku xoogsada waa masale runtii waxyaaba badan oo sharaxa u baahan xaqiiqana waxa ah in badanoo duub sidataa inay jibanka adeegsato taana anaa idinka markhaatiya waxaa la adeegsadaa in badani inay yihiin jiman qaababaan diinta ku banaanayna in loo adeegsado muslimkoo qurina inaanu adeegsanin wadaadadan boogabkiiba ay adeegsadaan yani maaha masalo ku saabsan kana inka